ururka haweenka ah ee ka dhisan degmada kismaayo ayaa kaalin weyn ka qaata wacyigelinta bulshada gaar ahaan xalinta khilaafaadka bulshada ka dhexdhaca iyo wacyigelinta la xiriirta nabadaynta gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faadumo aadan katela ayaa ka warbixisay doorka haweenka ay ka qaataan xalinta khilaafaadka bulshada hadda way soo dhammaadeen xaafadaha xaafado kale aan bilaabi doonaa insha allah khilaafka magaalada ka jiro inaan dhammayno maadaama dowlad goboleedka jubbaland ay tahay dib heshiisiin ama deegaano nabadeed ay tahay oo madaxweynaha jubbaland inta badan inta kasta uu ka shaqeeyaa uu nabadda ka shaqeeya annagana waxaan rabna aan nabadda ka shaqeyno dhammaan haweenka ay iswada gacan saaraan heshiiyaan khilaafyada ay iska dhammaadaan dadka dhammaan aan tirayan bixino oo aan ka dhigno dad walaalaha dhammaantood deegaanada hadday daaq tahay hadday tahay cawaraab hadday tahay hadday magaalada xaafadaha gudaheeda tahay inaan wada dhammaystirno barnaamijkaas cid kastoo cidnaga caawin karto oo nalaga shaqeyn karto barnaamijkaasna aan garabsano oon u yeerno dhan shaqadaasaan qabadanaay naga naga aqbala waan sii wadaynaa intaan ma joojinayna insha allah meel kastoon wax ku tuhunsanana waan tegaynaa ilaa meelaha la isku soo qaxay fatahaadaha iyo abaaraha ay ka dhaceen waxaan rabnaa inaan ka shaqayno oon gaarsiino barnaamijka risaalada nabadda inaan gaarsiino maadaama madaxweynaheena uu yahay aabaha nabadda uu yahay annagana waxaan rabnaa inaan noqono hooyooyinka nabadda inaan noqono gabdhaha way nala shaqeeyaan waxay ka mid yihiin maamulka xaafadaha ay ka mid yihiin khilaafkana khilaaf soo jireed buu ahaa in badan laiskula ayaga kasoo dhexeeyey buu ahaa annagana waxaana gabdhihii noo lala shaqeynaya nahay maadaama aan guddoomiyaha haweenka guddoomiyihii degmada iyo dhammaan communitygii ee ka jira meesha aan wada shaqeynayno waan u kuurgalnay barnaamijkan barnaamijyo badan oo u kuurgalnaa jira oo noocaasa oo kasoo bilowda qoyska hooye iyo odageeda ka bilowdo deriska ka bilowdo ee xaafad xaafad ka bilowdo saasaan barnaamijyada ku xalinaa marka saasaan u dhexgalnay oon u ogaanay markaan raadinay oo barnaamijka aan waan soo ogaanay barnaamijkii waxaan keennay goobihii aan ka shaqeynay keennay ee cidda naga caawin karto dee shirarka iyo gabdhaha markaan la hadlayso waxay u baahan yihin biyo iyo shaha in loo shubo oo xogta labada ogaado in transportation laga bixiyo ama basraaca laga bixiyo markay ku imaanayaan